dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan maanta waa maalin maalmihii waaweynaa oo soomaaliya taariikhda ay samaynaysa ka mid ah markii labaad ayaa dad soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qofyocoda iyo inay cabbiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinaya u hambalyaynaya guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aan leeyahay hambaliyo hambalyo hambalyo taariikh cusub iyo bog cusub ayaad soomaaliya u furteen saddex iyo toban degmo oo ka mida dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kawnsalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba waxaa ilaahay mahadii ah saacaddaa aan idinla hadlayo oo maalintii ay gebagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culaysay wax insidentia ama dhib oo dhacay aanay jirin dadkuna ilaa saakay ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan annay dhiibteen waa yeello maxaanku idhahdaye dad maxaa baahiyaha gaarkaa qabo dhallinyaro dhammaan in ay taagan yihiin oo ay codkoodii la baxayaan oo ay maxaanku idhahdaa muujinayaan cidda ay rabaan iyo mustaqbalkooda inay go'aamise ay rabaan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed arrintaas waa misaal waa kudaysi mudan in la dabagalo sidaas ayaa dadka soomaaliyeed dhabta waxa ay rabaan dadka soomaaliyeed taasaa ka turjumayso ma ka turjumayso nin keligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaalaheedii waa kaa inta kale dalkana inay sidaa u dhammaystirtaan rabna waxaan rabaa dadka inaan u sheego dad badan oo aan anigu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka ayaa codadkii hore oo horudhac ahay oo la sameeyey ku soo bixi waaya haddana cod weyn doono waxaa soo bixi doono kuwa na diidanay shalay na eedaynayey na dacaydaynayey ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doono dimuqraadiyaddana waa intaas anaa hebelaa ijecel iyo hebel aan jecelahay midna ma ahan ee waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey kaas unbaa soo baxaya ee sooma baxayo midka maxaanku yidhahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaanku yidhahda ka qaylo dhaami waxaan si buuxdo mar kale iyo mar kale u bogaadinayaa u hambalyaynayaa maxaanku yidhahdaaye dadka koonfur galbeed ee saakay u dhaqaaqa codbixinta waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa hay-adaha amniga ee hari iyo habeen u taagan in ajandahaas xorriyadda dimuqraadiyadda ah in ay ammaankiisa sugaan oo ay ilaaliyaan oo aan la carqaladaynin oo cadowga dowladnimada soomaaliya cadowga shacabka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan al-shabaabku iyo kuwa dadka kalsooni ka waayey ee waxa inay calqaladeeyaan rababa hor taagan ciidamada amniga ah ee duurka iyo miyiga iyo baadiyaha maraya oo socda oo diidaya in la carqaladeeyo ayaan aad iyo aad u bogaadinaya ayagana waxaan leeyahay shaqadiinnii iyo waajibkii laydiin igmaday ayaad si fiican oo wanaagsan aad u qabateen guulaysta waxaan leeyahay oo kale soomaaliya jihadaasay aaday dadka soomaaliyeedna waxaan u tilmaamaynaa waa jihadaas waa mustaqbalkooda